cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ayaa sheegay in nidaamka u dhisan uu shisheeyaha ku tiirsan yahay wixii ay iyagu rabaanna u meeriyaan wuxuu sheegay in dhaqaalaha la siinayo ay ku qaataan inay fuliyaan shisheeyuhu waxa ay ka doonayaan waddada ay marayaanna loo tilmaamo si ay ugu dhaqmaan sida ay shisheeyuhu ka rabaan xeerarka layaabka leh ee la horgeeyo baarlamaanka federaalka ayuu qiray inay shisheeyuhu u keenaan isagoo xusay inaysan xataa xildhibaanadu aqrin horta inaan mid ogaano waayo dowladnimadeenna in badan oo ka mid ah waxay ajnabigii noo sheegaan ay ku tiirsan tahay saas yeela deyntaan linka cafinaha inta mara cunuqaytanta hubkaa linka qaada inta ka leexda saan u hadla saan u dhaqma waxaa linka rabaa sharciyadaas inaad baasgaraysaan haddaa rabtiin waxaas inaa heshiin maaragtay sharciya aan la yaabantiilo baarlamaanka la keenayo oo annaga aan naga imaan annaga xildhibaanaa nahay sharciyada maba akrinaba waa la soo turjumaa inta mara annaga dhan waana la gaadhgareeyaa midbaa hadda kahor inaan buu ku sheega umalayna wuxuu yidhi cabdiyow dee niminyahow idinka lama tababari karo iyo dowladnimada lama tababari kara casriga ah maxaa dhacana yidhi idinka bacaadaaba dhex dhiiqaa dhex joogta inuu yidhi xataa malin dabaal sii kara macnihi ha dadku marka annaga waxa waa naloo wada sheegaa wax annaga naga yimaada ma jiraan si kastaba ha ahaatee xeerarka ku qoran dastuurka ay ku dhaqanto dowladda federaalka islamarkaana laga soo minguuriyey waddamada shisheeye ayaa waxgaradka iyo culimmada ku tilmaameen in waxa ku qorani ay shareecada islaamka ka hor imaanayaan waxaana madaxdii isixixigay ee soo qabtay hoggaanka villa soomaaliya laga soo bilaabo aadan cabdulle cusmaan aadan cadde ilaa iyo haatan uu dowladda federaalka hoggaankeeda majaraha u hayo xasan sheekh maxamuud hanaanka ay isu maamulaan yahay buug uu qoray nin asalkiisu ahaa yahuudi sida uu ka warramayo mid ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed oo goobjoog u soo ahaa arrimahaasi mudane aadan cabdulle cusmaan madaxweynaha soomaaliya wuxuu naga codsanayaa inaan u codayno boqol iyo labaatan iyo saddex annagoo ah in diinta islaamka aan yacni ku soconayno oon ka dhiganayno dhaqan oo xugun aan ka dhiganayno iyo dimuqraadiya soomaaliya labadaas middood waa inaad qortaan wuxuu yidhi marka nin waxaa ila soo qoray buu yidhi la odhan jiray shibron oo nasabkiisu uu nin yahuuda yahay laakiin talyaani ah kolkii aan u akrinayna waa sax buu yidhi warqadna waa soo raacsiiyey uu ka codsanayo baarlamaanka boqol iyo labaatan iyo saddexaas nin in la dedejiyo soomaaliya inay diinta islaamka ku dhaqanto ka dhigato yacni mataqaanaa dastuur ay ku socoto ama dimuqraadiya soomaaliya labadaa midkood wuxuu yidhi haddaan la isqasbayn oo xorriyatul kalaam jiro anigu waxaan soo jeediyey diin islaam kuma dhaqmi karno anagu ee dimuqraadiya soomaaliya waa inaan qorno qaadano ninkii guddoomiye baarlamaanka wuxuu yidhi ninkaas codkiisii ma maqasheen intii kale ku yidhi waan maqalnay dhammaanteen ma maqasheen nacam saddex jeebu ku celiye waqtiga ha nagu dheeraynin wuxuu yidhi intii ninkaas waafaqsan codkiisa hal mare gacanta taago boqol iyo labaatan baa gacanta hal mare taaga waxay yidhahdeen annagaa ku waafaqsan diin islaam kuma dhaqmi karno anagu geysta kale bulshada soomaaliyeed ayaa dhankooda ka soo horjeeda buugga loogu yeero dastuurka ee taabacsan qawaaniinta reer galbeedka kuna baaqeen in dadka lagu kala xukumo shareecada islaamka ee uu allah u soo dejiyey ummaddiisa waxaa la yidhi doqoni way ku facdaa meesha laga raacasa ma garato ilaahay baa qur-aankiisa ku dhammeeyey oo inoo sheegay inaynu diinta islaamka ku dhaqanno haddaynu diinta islaamka aynaan ku dhaqmin meel kasii xulf iyo meel kasii fog iyo beelaalay ku dhacaysaa diinta islaamka in lagu dhaqo oo aynu sharciga islaamka ku dhaqanno sharciga islaamka waddanka lagu hoggaamiyo boqolkiiba boqol anigu raalli baan ka ahay waana soo dhowaynaya gacanta midigtaa waxaan ku hayaa kitaabkii qur-aanka ahaa gacantii bidixdhahaana waxaan ku hayaa dastuurkii waxaan leedahay haddii la doonayaa dalku inuu hagaago dastuurkan ha la laalo ilaahay qur-aankiisa wuxuu inoogu soo jireeyeen laynoogu soo dhammeeyey oo laynoogu dhammaystiray shareecada islaamka haddaynu ka leexanno inaynu hoogayno halaagsamayno haddaynu ku dhaqannana in ilaahayna barwaaqaynayo ayuu ilahay qur-aankiisa inoogu sheegay ee kale waa wax bilaadan sameeyey wax bilaadan sameeyey eedhadee wax walba ugu jira wax walba laga helaya kanna ilaahay baa soo dejiyey kaa ilaahay soo dejiyaan ku kala baxlaan leh